Wasiir ku-xigeenka Dakhliga ee Wasaaradda Maaliyadda Puntland Cali Cumar Carshe ayaa xariga ka jaray dhismaha cusub ee Wasaaradda Maaliyadda ee laga hirgeliyay degmada Baran. Munaasabadda xariga looga jaray dhismaha xarunta Wasaaradda Maaliyadda degmada Baran ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada, waxgarad iyo mas'uuliyiinta Wasaaradda Maaliyadda ee degmada Baran. Duqa degmada Baran, Axmed Maxamed Timir ayaa uga mahadceliyay Wasaaradda Maaliyadda hirgelinta xarunta Wasaaradda Maaliyadda ee Baran.
Gurigii Maaliyadda ee gobollada Sanaag iyo Highland oo laga hirgeliyay degmada Baran, runtii wuxuu qayb ka yahay waxqabadka ballaaran ee dowladda hadda ee uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdulaahi Dini. Waxqabadka ballaaran ee laga furiyay deegaanka gaar ahaan degmada Baran aad iyo aad baan guud ahaan dowladda uga mahadcelinaynaa. Sidoo kale waxaan iyagana u mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta maaliyadda ee gobolka xisaabiya iyo xisaabiye ku-xigeenka iyo maamulaha iyo mas-uuliyiinta kale ee la shaqeeya oo iyaga laftooda lafdhabar lafdhabar u ahaa inuu maaragtay guriga kan uu dhismo maanta xariga laga jaraya wasiir ku-xigeenka dakhliga ee wasaaradda maaliyadda puntland cali cumar carshe oo xariga ka jaray xarunta maaliyadda ayaa tilmaamay in ay dhowaanna hirgelin doonaan dhismayaal kale oo ay wasaaraddu leedahay runtii magaaladan aniga oo ardaya oo yar joogi jiray maantana aan furayo qayb ka mida dhaqaalaha la geliyey ama guryaha la dhisay ee dowladdu ay weliba wasaaradda maaliyaddu ay gelisay inaan maanta ka ahay goobjoog oo aan furayo waxaa maanta kale oo ii ah sharaf inaan laba meelood oo ka mida degmada baran gobolka sanaag aan soo dhagax dhignay oo ah kastamka xadaaftimo oo dhinaca waqooyiga iyo guryaha lagu darayo garoonka diyaaradaha ee degmada baran marka waxaan odhan lahaa waxaasoo dhan waxaa hirgeliyey ama runtii loo baahan yahay in la eego ama la ogaado waa dowladnimada haddii aanay dowladnimadu jiri lahayn waxaasi dee kolley shacabkuna ma sameeyeen dadkuna isumaba yimaadeen waxna lama qaadi kara waa markii ugu horreysay oo degmada baran laga hirgeliyo xarunta wasaaradda maaliyadda dhisme ay iyadu leedahay maadaama markii hore dhisme keli ah ay ku jirtay